waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal si firfircoon oo aan jeclaystay ayuu weriyuhu dhambaalkiisa u soo gudbinayay markuuse meel dhexe maraayo ayaan ka xidhiir furtay waxaan kaga haray gaf xagga afka ah oo uu ku dhacay kolkii uu yidhi shir lagu qabtay hotel hebel oo lagu xusaayey munaasabadda maalin hebla ayaa waxaa ka soo qayb galay raxan wasiire ah maalmo kadib ayaan haddana dhagaystay ku kale oo isaguna war uu tabinayay sidaan ku bilaabay wuxuu yidhi madaxa hay-adda qaramada midoobay ugu qaybsan qaxootiga ayaa maanta garoon hebel ka degay waxaana halkaa ku soo dhoweeyey raxan wasiire ah oo maamul hebel ka tirsan labada weriyaba laaxin bay ku hadleene aan caddeeyo erayada af soomaaliga waxaa ka mid a qaar dadka u gaara kuwa xoolaha u gaara iyo kuwo labadaba ka dhexayn kara taasina waxay aad uga muuqataa erayada tirada ku saabsan tusaale ahaan waxaynu nidhaahnaa boqol qof sidoo kalena waxaynu odhan karaynaa boqol halaad boqol sac boqol neef oo ari ah iyo boqol faras hase ahaatee waxaa jira erayo kale oo tirada boqolka ah laga garanayo xooluhuna ay gaar u leeyihiin waxaa ka mid ah kadin geel ah fadhi lo ah tiro ari ah iyo wegan farda ah kuwaa tirada ku saabsan ka soo kow waxaa iyaguna jira erayo dadka u gaar ah sidaa awgeedna aan sinaba xoolaha loogu adeegsan karin waxaynu nidhaahnaa maryan uur bay leedahay ha yeeshee ma odhan karo hashu uur bay leedahay waxaynu odhan karaa hashu way riman tahay oo sucu waa riman yahay oo geenyadu way riman tahay mar kale waxaynu nidhaahnaa kal hore ayuu geella dhintay maryanna toddobaadkiina dhaafay ayay geeriyootay xooluhuse waa bakhtiyaane ma dhintaan mana geeriyoodaan waxaynu nidhaahnaa dahabo gabar bay umushay oo umulistu waa eray haweenka u gaara xoolaha markay joogtase waxaa la odhanayaa hashii way dhashay ridii way dhashay laxdiina way dhashay inkastoo ereyga dhalista aynu aadanaha iyo xoolahaba u adeegsanno sidoo kale dadku markuu wax badan lugeeyo wuu daalaa fardahase markaan la nasine iyaga oo lagu joogo ay dhul kale fog isu maraan waa dakaamaan sidaa awgeed buu daalku dadka ugu gaar yahay dakaamadana ay farduhu u leeyihiin dhinaca kale waxaa jira erey isagana si gaara ay u leedahay qayb ka mida ugaarta iyo dugaagu in dadka iyo xoolaha kale loo adeegsadaana aysan bannaanayn waxaan u jeedaa ereyga raxan oo lagu tilmaamo duurjoogta iyo dugaagga aan kelikelida u soconay mar walba iyaga oo badan israaca waxaa la yidhaahdaa raxan gorayo ah raxan maroodiyaal ah raxan daayeera ah raxan dameer farowa iyo wixii la mid ah lama odhan karo raxan dhallinyaro ah oo lama odhan karo raxan wadaada ah oo lama odhan karo raxan geel ah raxan ari ahna lama odhan karo tusaale dheeraada oo macnaha ereyga raxan inoo sii qeexayana aan ka soo qaato gabayada qaarkood waxaa beri maansayahanimo ku faanay nin cabdilla labamaar la odhan jiray raaga ugaas intuu u qiray gabyaa oo dhan inuu hormuud u yahay ayuu isaguna kii labaynayay isku tilmaamay wuxuu kaloo ku andacooday inuu la masan yahay raxanta maroodiga arbaha horkaca ee inta kalena ay daba joogto markaas buu yidhi rati weyn ridmada qaali waa raraagubyoodaaye hadduu aar wax raydalo dugaag sooma raadsado eh raxantana maroodiga u weyn yaa u riida geede raagaba rujaal buu ahaa reebay gabayaaye aniguna rankii baana hooryaxay gaandhada bug sidaa darteed labadii weriye ee aan hadalkayga ku bilaabay waxaa ku habboonayd meekhaanka wasiirada inay ka sarraysiiyaan midka dugaagga iyo duurjoogta ayna yidhaahdaan shirka lagu qabtay hotel hebel waxaa ka soo qayb galay koox wasiire ah madaxa hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ugu qaybsanna waxaa soo dhoweeyey koox wasiire ah waa tahay mar aan filaayo in saddex gu laga joogo ayaa meel boosaaso u dhow waxaa lagu afduubay war fidiyeen faransiis ah oo hay-addii warbaahinta ee uu u shaqaynayay xagga masuuliqaadidda ugu qaybsanaa wuxuu doonayay isaga oo maamulkii gobollada ka talinayay aan ogeysiin inuu gaaro meel xeebta ku taalo mareero la yidhaahdo halkaasna uu kala soo laabto masawiro uu ka soo qaado dadka yaman u doola ee doonyaha halakaysan inta laga ijaaro badda tarabtarabta ugu leeda masawiradaasi waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey oo dadkaas geerida u bareera ay dunidu abid ka aragto weliyuhuna hadday u suuro gasho intay magacdheeriyey ka raacdo ayuu haddana ku dallici lahaa dabadeed madaxda geyigaas nin ka mid ah oo ka jawaabaya su-aal ay idaacadaha qaarkood weydiiyeen ayaa yidhi weliyaha faransiiska ee halkaa lagu afduubay wuxuu ahaa nin qardajeex ku socda inkastoo uu dadaalay haddana ninkaas madaxda ahi kuma uu guulaysan macnihii uu rabay ereyga ku habboon inuu afka uga soo helo ulajeedadiisu waxay ahayd weliyaha la afduubay inuu dhiifooni darro ku eedeeyo wuxuu doonayay inuu ku eedeeyo waxa ku dhacay iyo burcadda uu u gacan galay inuu isagu isu geystay markii madaxda dhulkaas uu sodcaalkiisa kala tashan waayey oo badbaadadiisa uu iyaga ugu magan noqon waayey markaas buu adeegsaday ereyga qadajeex oo tilmaamaya falkii uu weliyuhu ku kacay wax aad uga fudud muxuu haddaba qardajeexu yahay waa laba eray oo wadajir ahaantooda loogu tilmaamo kusodcaalka dhulka ay geedaha badani ka baxaan ee aan waddooyinka lahayn waxaa la yidhaahdaa daadadu waddada gooye dartood baabuur badan ayaa saaka magaalada qardajeex ku soo gashay waxaa kaloo la odhan karaa ma og tahay hebel intuu dhabbihii xalay ka habaabay inuu soo qardajeexay dabadeedna uu yimid isaga oo ay qodxa ka meel waayeen badanaa socodka sidaasa qofka u badheera ama ay dani baddaba loogama cabsado dhibaato weyn oo ay noloshiisu halis ku geli karayso maraha waxa ugu daran oo soo gaaraya waa qodxo muda ama maryaha ka dilaaciya iyo geedgaab uu ku xajiimoodo kolka oogadiisa inteeda bannaan ay istaabtaan cabbaar kadibna waxay u badan tahay inuu qofkaasi helo tubo toosan waddooyin haloosi ah ama dhul bannaan oo uu ku sadcaalo u malayn maayo kolka weliyuhu qadajeex uun haddii uu ku ekaan lahaa in wargeyskii uu u shaqaynayay dowladda faransiiska ee uu u dhashay iyo midowda yuruba ay badbaadada naftiisa uga walwali lahaayeen sidii xoogga lahayd ee ay uga walwaleen dhowrkii maalmood ee uu gacanta burcadda ku jiray masawirqaaduhu isaga oo og dhulka uu maraayo inaan kala dambayn la sheegaa ka jirin ayuu haddana u bareeray inuu keligii ku sadcaalo sow isagu kuma dhiiran maamulka gobolka intuu iska indhatiro in keligiis cadow madow uu mareera isa sii taago isaga oo og inay keli safridaasi halisi uga imaan karayso halka uu u socdaana aysan ahayn xeebku badbaadideeda la hubo oo lagu masayn karo xeebaha koonfurta dalka faransiiska ee cote dazuuk loo yaqaan falka haddaba weliyaha shisheeye lagu eedeeyey qardajeex lama yidhaahdee wuu ka weyn yahay waa jir iska xoornimo ama waa qar iska tuurnimo sidaa awgeed ninkii madaxda ahaa ee waraysiga bixinayay waxaa ku habboonayd inuu ku jawaabo weliyaha faransiisku wuxuu ahaa nin jar iska xoora haddii kale qariska tuura dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebbaidmo